bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan si walbaad noo maqleysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsane muqdisho oo marka laga reebo habeenimo jimcaha aad ka maqashaan sagaashan iyo kow dhibic shan
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurasa uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen qamiisiisii bixis jimcana isu gelis taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada barnaamijka caawa wareega wararka dalsan aad ku maqli doontaan haddii allah aboodare u yidhaahdo waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo maanta si wada jira xariga uga jiray akademiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbado ay uga hadlayaan arrimo kala duwan oo ay maanta ka jeediyeen munaasabadda xarigjarka qodobada sidoo kale aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid noqonaya madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo maalintii labaad ku sugan magaalada muqdisho waxa uu maanta hortegay islamarkaana khudbad u jeediyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya haddaba khudbadiisa maxay muxuu ugu hadlay ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka wareega muddada hawadu ku jiro dhegeystayaal waxaa ka mid noqonaya qodobada aad ku maqli doontaan waxay tahay xilligan in puntland ay diido laba qodobo oo ku jiray warmartiyeedkii laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa sharaxaad uu ka bixiyey abuukaate sakri yuusuf oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana dhegaystayaal uu sharaxaad ka bixinayaa sababta xilligan keentay in madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu diiday inuu saxiixo qodobadii ku jiray shirkii golaha wadatashiga qaran ee lasoo gabagabeeyey qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid noqonaya ciidanka nabadsugadii sirdoonka qaranka ee nisa iyo kuwa booliiska aramcad oo maanta la wareega deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgallo qorshaysan oo dhaca ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo caawa aada u kacsan iyo rasaas xoogan oo laga maqlay xaafado ka tirsan magaaladaas waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey macluumaadyo la xidhiidha sababta rabshadaha maalintii saddexaad ay uga dhacayaan magaalada laascaanood qodobadaas iyo qodobo kale ay ku jiraan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo maanta la wareegay tuulada hilowgaab oo ah tuuladii ugu dambeysay gobolka shabeellaha dhexe oo ku taalla xuduudka ay la wadaagto gobolka galgaduud qodobadaas iyo qodobo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan barnaamijka waxaa farsameynaya cabdiwahaab cabduqaadir waa markale dhegeystayaal barnaamijka wareega dalsan
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan hawadin kalenahay dhegeystayaal waxaan idin soo gudbin doonaa qodobada barnaamijka wareegga aad ku maqasheen oo faahfaahsan waxaana ugu horeyn aynu ku bilaabeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wehelinayu dhigiisa dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo booqasho ku jooga magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa maanta si wadajir ah xariga uga jaray akademi goboleedka afka ee soomaaliga xarunteeda laga hirgeliyey magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa marka hore uga mahad celiyey madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo dowladda jabuuti hirgelinta akademiyad goboleedka afka soomaaliga si jiilasha soo socda loogu keediyo dhaqanka iyo taariikhda ummadda soomaaliyeed laguna sii horumariyo afka soomaaliga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku adkeeyey gobolada iyo sidoo kale hal abuurada soomaaliyeed in ay xoojiyaan doorkooda ku aadan wacyigelinta bulshada iyo u iftiimidda dowladnimada maadaama maanta la hayo saldhiggii laga hagi lahaa suugaanta afka iyo dhaqanka soomaaliyeed dhinaca kale waxaa munaasabada isna een, khudbad ka jeediyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuuna xusay in faa'iidada ballaaran ay ugu jirta dhammaan dadka soomaaliyeed hirgelinta akademiyad goboleedka afka soomaaliga ah wuxuuna tilmaamay dadaalada dowladdiisu ay ku bixisay dhismaheeda xaruntan maanta xariga laga jaray maadaama ay xoojin u tahay ilaalinta midnimada iyo sidoo kale wadajirka dadka soomaaliyeed marka hore dhegeystayaal waxaa inoo soo gudbin doon khudbadda madaxweyne xasan sheekh uu ka jeediyey munaasabadda xarigjarka akademiyad goboleedka afka sooga- waa afka soomaaliga sidoo kalena waxaa ku xigsan doona madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele
soomaaliya waa hoygii dadka soomaalida isirka soomaaliga meel kasta uu joogaba marka dalkiinnii iyo degaankiinnii iyo dadkiinnii ayaad u timaadeen wixii naga dhaxeeyey oo aan wada lahayn inay xoogaystaan oo ay bullaalaan oo ay barakoobaan ayaadna noogu timaadeen waa howl sidaa noogu taalo waxaan mar kale ku faraxsanahay ama bogaadinayaa in dadaalka dhabta ah hirgelinta akademiyada gobol goboleedka af soomaaliga ee koo iyo labaatankii february laba kun iyo shan iyo toban aan aniga iyo walaalkii madaxweyne ismaaciil cumar geelle aan halkan ku dhagax dhignay sidoo kale waxaa nasiib wanaag aanu maanta mar kale u helnay in si wada jir ah aanu u wada daah furayno dhismihii iyo agabkeedii oo dhammaystiran allah ayaa mahaddaas iskale mudane arrimawoyin afku waa tiir muhiim ah oo ka mid ah tiirarka haybta iyo sawraaca ee ay ummadi leedahay afku waa weelka lagu kaydiyo murtida thaqaafada iyo sooyaalka ummaddu ay leedahay afku waa agabka ay bulshooyinku isku fahmaan kuna kala qaataan ilbaxnimada iyo aqoonta af soomaaligu waxa uu ka mid yahay afafka geeska afrika ee looga hadlo waddamo kala duwan afrika waxay leedahay afaf la yidhaahdo afafka xuduudaha gudubsan si wanaag af soomaaligu wuxuu ka mid yahay afka gud- afafka gudubsan kuwa ugu horeeya afafka gudubsan xuduudaha kala qaybiya ummadaha xataa ay qaybin waayeen ee isagu xuduudaha ka gudubsan ee afar dal oo qaaradda afrika ka mid ah loogaga hadla dadkiisuna ay degan yihiin mudana yaad imarwooyin sidoo kale inkasta oo ay af soomaaliga ku hadlaan dad tiro leh ee ku baahsan dhulka baaxadda ballaaran leh haddana qoraal rasmi ah wuxuu yeeshay kun sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii muddadii muddadii inta muddadii intaas ka horreysay qoraalada ay dadweynaha soomaaliyeed ku wada xiriiraan waxay ahaayeen luqadaha carabiga ingiriiska talyaaniga iyo faransiiska inkasta oo ay dadaalada lagu doonayay in lagu qoro farta soomaaligu ay soo taxnaayeen muddo dheer haddana laguma guulaysan in la qoro kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii ka hor run ahaantii dhibaatada taalla marnaba suurtogeli dhibaatada madnaba suurtogelin weyday in la helo go-aan la isku raacsan yahay waxay ahayd fikirka iyo aragtiyada ay qabeen bulsho- bulshooyin kala duwan ee qaybsan ee soomaaliya dhexdeeda ka jiray inkasta ee aqoon-yahanada hormuudka u ahaa inkastoo dadaaladaas iyo kala qaybsanaani bulshadu afka afarta kanaa lagu qoriyaa isaana lagu qoriyaa isaana lagu qoriyaa muddo lagu kala xoogaa taysanay haddana dowladdii kacaanka ee kun sagaal boqol lixdan sagaalkii ka dhalatay dalka ayaa ku guulaysatay inay intaas ku keento dadkii kadibna ay si oo cad ay u tiraahdo muxuu ahaaye ee, farta sidaasaa loo qoraya aqoon-yahanada hormuudka ka ahaa fikirka qorista far soomaaliga way badnaayeen waxaase ka mid ahaa yaasiin cismaan keenadi iyo shiro jaamac axmed iyo muuse galaal iyo xuseen sheekh axmed kadare iyo qaar kale oo badan intaas waxaan usoo qaatay mathaal ahaan aqoonya ee, si farxad iyo reerayn leh ayaa bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay ku dhaqan tahay u soo dhoweysay qoraalkii far soomaaliga waa kii abwaankii cabdulla raga taraawiid allaha u naxariistee uu yidhi mar haddii afkaygii la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaahsigii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxaa la nimankii fartaa soo abaabulaye amiirnimo tin iyo cirib jirtay nagu abuureene afafka qalaad iyo maxaa eragta ii dhiibay anaaba macallinoo rabo inaan digo iskuulaad dhaxal suugaaneed ka dhaqan kan afeed iyo kan sooyaal ee dadkeenna waxaa badbaadiyey qoraalka far soomaaliga welina fari kama qodna qaybaha inta inoo hartay mudanayaal iyo marweyn af soomaaligu waa xabagta isku haysa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan haddii ay yurub tageen iyo haddii maraykan ay tageen iyo meel kale haddii ay tageenba waa sababta isu keenta hal meel inay u wada degaan oo de- dow- da- magaalo kastoo soomaali ku nooshahay meel cayiman ayay ka wada degan tahay waxaa isu soo jiidaya isu keenaya waa afka ee muxuu ah iyo isfahamka ay mar walba ay ku dhargaan oo ay ku maxaanku raa raaligaroobaan marka ay maqlaan walaalkii ama walaashii ku hadlaysa afkii mudanaamuduwayn marka xabagtaasi ilaalin iyo dhowris dheeri ah ayay nooga baahan tahay sidoo kale waa diiwaanka keliya ee xambaarsan dhaqanka taariikhda iyo aqoonta dhaxalka ahee facafac kale u soo gudbinayo waa sumadda iyo baadisoocod aan kaga duwanahay qurumaha kale ee caalamka nagula nool maanta af soomaaligu wuxuu muhiim u yahay dowlad dhiskeenna gaar ahaan soomaaliya haddaan nahay dhammaan dowladaha horumarka sameeyey dunidu waxay adeegsadaan afkooda hooyo waxay qofka afkiisa wax waayo qofka afkiisa wax ku bartay waa ka faham badan yahay qofka af shisheeye wax ku bartay af soomaaligu wuxuu muhiim u yahay ubadka soomaaliyeed ee dacallada dunida ku firirsan ee aan helin cid ku barbaarisa afkooda hooyo kuwaas oo halis ugu jira inay noqdaan facyoow inaga lumay haddii aanan maanta la helin barayaashii iyo bugaagtii afka iyo dhaqankooda ku bari lahaa maalinna weyto waxaan tegay maraykanka magaalada minnesota magaalada minnesota mujtamac ballaaran aad iyo aad u ballaaran oo soomaaliya ayaa ku nool oo meel kasta ka yimid ma aha soomaaliya keliya laakiin dalalka afka soomaaliga looga hadlay afartaaba ka wada yimid ayaa meel wada degan oo jooga mujtamacaeda ballaaranba qunsuliyad ma lahayn safaaradda waxay ku taallaa washington waxaan usoo ballan qaadnay inaan qunsuliyad u furi doono laakiin qunsuliyaddaani waana u sheegnay muhiimadda aan ka leenahay inay baasaboor bixiso iyo warqado inay bixiso keliya maaha inay noqoto xarun umadka soomaalida ah maalmaha fasaxa la- laysugu keeno oo dadka waayeelka ah hooyooyinka iyo aabbayaasha ee sugaantii iyo taariikhdii iyo afkii iyo dhaqankii xambaarsan ay kula kulmaan ilmaha oo ay ugu sheekeeyaan oo ay u sheegaan cid ay yihiin dhalasho ahaan hadda maraykan ay noqdeen laakiin soomaalinimadii marna suuli mayso oo dukumentiga ay wataan xataa soomaali americanaa ku qoran ee american keliya kuma qoran meeshii uu ku dhashay aabihii aabbihii iyo hooyadii way wataan xamarow ku dhashay kismaayo ku dhashay hargeyso ku dhashay jabuuti ku dhashay jigjigo ku dhashay waa wataan sinaba sinaba marka waxa aan kaaga harayn waa soomaalinimada soomaalinimadana aasaaskeedu waa afka ee ma aha muuqaalka geyigan geeska afrika waxaa ku nool dad badan oo aan isku muuqaalnahay oo haddaan soo weli istaagno aanan nala kala garanayn laakiin markaan hadalno nala kala garanayo reeraha iyo dadka aan kala nahay sida lanoo soo dhoweeyey sida lanoo martigeliyey sida lanoo jecel yahay eh, wax aan kelimado ku cabiri karo ma aha anoo garanaya in aan imiday magaaladaydii haddana shucuurta aan ka arkayo dadkeenna intaa aan shalay nimidnay ilaa saaka waxay ii xaqiijinaysaa in kalgacal la ii qabo anigu ah aniguna sidaa oo kale inaan kalgacal u hayo inaan ogaada inay la ogaadaan baan doonay ziyaarada halkan muqdisho aan u nimidnay walaalkeen xasan sheekh baa ka aabba ah isaga iyaa namarti qaaday isaga iyaa intii la doortay eh, inaanan dibad maahina halkan aanan ku kulmin isagaa jabuuti noogu yimiday washington iyo sacuudi iyo dhulkaana waa isku wada aragnay Eh, mar kastiba xidhiidh ayaa sidaa joogta noo ah danaha dalalkeenna un baan ka shaqaynaa sidee looga saari lahaa dunidani faqriga ayaan ka shaqaynaa sidee dadka loo walaalayn lahaa baan ka shaqaynaynaa sidee soomaaliya loo xorayn lahaa maan xero xoro yani xorayn lahaa waxa aan leeyahay waxa weeye dadka kale inay la mid noqdaan dad yacni waddankoogii jooga oo xornimadoodii xabsi laga geliyey
oo caruurtoodii iyo dadkoodii maalin walba halisi ay ugu jiraan in la dilo wax aan loo qa- loo dul qaadan karin ilaahay baa ar- arrimaha iska wata keligiis isagaa nagu ilhaamiyey iminka inaan nidhaahno nagu filan enough is enough buudha gaal nagu filan ma karno inaan sidaa ku noolaano nooma suuroobi karto inaan dadka ka hadhno oo waddanku fulan oo naga iman karin dadkiisuna ay sii socdaan inaan noqonno waan diidnay shacbiga soomaaliya ee ka soo baxay sansaayadii ama dallaarooyinkii u horreeyey iyo natiijooyinka ka soo baxayay waxay tilmaamayaan khayr bay tilmaamayaan Wad- qalbigii dadkeena ayaa isku soo dhowaaday ayaa muuqata waxaa muuqata in nin waliba xaggiisa iska xilqaamay maxaa yeele naftiisa badbaadadeedaba wey waxa aan dee hadalkayga aan ugu yaro bilaabay xaaladdaasi hadhowna baarlamaanka dhexdiisa waan ku soo noqon doonaaye ee, mawduucii aan u nimidnay baa halkan aan u nimidnay baan ayaan ku noqonayaa inuu raalliga ahaado Yeah. aga horta allaha u naxariistee doctor maxamed afrax ayaa fikirka nala wadaagay dadaalkii qabanqaabadiisa abuuristiisa eh, maxaanku rahday ambaqaadistiisa intaba isaga ayaa lahaa annaguna waan kuu garab galnay wehel inuu u baahan yahay afkani baan aragnay inuu u baahan yahay in la mideeyo dadka uu ka kooban yahay ee ku hadla ee dalal kala duwan ku de- degan in la mideeyo in lagu mideeyo fikir lagu muleeyo xarfad iyo xirfad lagu mideeyo ayaan isla garan halkii uu ku dhashay inuu iminkana ka ambaqaado ayaa nala toosnaatay dadkii culimmada ahaanaan iskugu keennay dad inay nastaan doonayay baan soo jiidnay oo mansuur uu ku hujro Eh, waxa aan maanta dee waa laydin baahan yahay baan nidhi afku wuxuu u baahan yahay ehel buu u baahan yahay gurmad buu u baahan yahay eh, midayn buu u baahan yahay maalgelin buu u baahan yahay haddii afka lagu camal falayo in lagu gaadho horumar waa inaan laga helo afka wixii agab ahaayee lagu gaadhiyo cilmiga S- structure-ka ama sida uu u dhisan yahay ayaa keenaysaa in maalin iyo habeen waxaa yacni kala duwan ee mabaadii iyo mawaadiic iyo la yidhaahdo in laga helo erayadeedii iyo faaqidaadeeda inta sidaa daraaddeed in meel loo sameeyo xeedho lagu ururiyo ereyga kenya lagaga hadlayo ee wax qurahate sheegay halkan waxaa laga yaabaa inuu wax kala sheegay jabuuti inuu wax kala sheegay ayaa laga yaaba waa in la mideeyo dee. waa in la yidhaahdo uu jiraa macnahana uu leeyahay halkana macnahan buu ku leeyahay xaggana macnahan buu ku leeyahay laakiin waa macnaha qurahate buu leeyahay la yidhaahdo si kalena looma odhan karo haddaanu jirin saldhig hadduuna jirin lagu ururiyo lagu kala baahiyo lagu macneeyo lagu cilmiyeeyo la tuso dadweynaha in ay haystaan af nool oo socda sida uu sheegay walaalkay xasan sheekh qaar baa dunidaba ka bixi doona dhowaan buu yidhi waa runtii kol haddii aan lagu camalfaraynin waa laga guurida kii kale wax lagu camalfalayo dadkeennuba way iska yaqaaniinoo ha iga berin soomaaliya aniga carabi iyo ingiriis iyo xibar bay yidhaahdaan mar wa garan sooma ilmaha ha iga beri yidhaah Ah, kolka waa inaan la yidhaahdo kiisuu ku baranayaaye wax walba wixii loo baahnaa oo dhan uu yaallaaye uu ku jiraaye kan bara in la yidhaahdo waa inaan gaadhsiinaa eh, akaademiyadan eh, waa bilow weli ma ma- ma- ma- ma dhammaystirna weli waan biirinaynaa waan sii wadaynaa waxaan u baahannahay dadweynaha fahamkiisa taageeradiisa wada shaqayn inaan ka dalbano qof waliba ama heesaa ha aha ama abwaan ha aha ama cilmi cil- maxaada eh, culamaaudiin ha aha intaba waa loo baahan yahay qolo waliba waxay iska leedahay qaybaheedii kutubteedii fikirkeedii agabkeygii ay wax ku qabanayseen ayay ayay iska leedahay in loo ballaadhiyo in loo ballaadhiyo oo maxaa jira maxaa soo baxay dictionary baan samaynay xabad ama laba iyo saddex waxay ahaayeen muuyi saddex waka waka ma dhowade ma dhowo yaa fari kama qodno yidhi presidentku hadda joog marka een, waa ka- een, di- dictionary-gaasi
waxa uu u baahan yahay in sanad walba review lagu sameeyo oo dib loo eeg oo la baaro oo la kordhiyo
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
bangiga dahabshiil dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la huboo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata hadeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer iidahab baa la socda si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada hadeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada hadeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilal kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaara sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka dalsan idaacadda dalsan muqdisho idinka imaana sagaashan iyo kow dhibic shan megahertis markan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo ka qaybgalaya shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa diiday in uu saxiixo laba qodob oo ku jiray shirka warmurjiidkii laga soo saaray shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey muqdisho qodobada labada uu puntland ay diiday in ay saxiixdo islamarkaana lagu cadeeyey in puntland labadaas qodob ay aragtideeda dib kasoo shaaci doonta ayaa waxay keliyihiin qodobka koowaad hanaanka federaaleynta garsoorka iyo adkeynta awoodaha xeerarka dowladda waxaana arintaas lagu sheegay war-saxaafadeedka in puntland ay aragtideeda dib ay kasoo shaaci doonto waxaana intaa kadib aynu waraysi la yeelanay oo sharaxaad dheeraada ka bixinaya sababta ay puntland xilligan ay u saxiixi weysay arintaasi abukaate sakriye yuusuf wuxuuna sharaxaad ka bixiyey labada qodob ay puntland diiday in ay saxiixdo heshiiska jirkii golaha watashi qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxaana waraysigan soo socda la yeeshay weliga yuusuf shire
horta marka ugu horeyso waxaa fiican inaanu inaan wada fiirino dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ee federaalka ma wada kulmi karaan oo kulan ma yeelan karaan ma ka wada arinsan karaan arrimaha haddii ka wada arinsanayaan maxay ka wada arinsanayaan marka aan intaan meel isla dhigno ayaan waxaan abaari karnaa warmurtiyeedkii soo baxay saxsanaantiisa sharciyeed iyo iyo dulduleelada sharci uu u yeelan karo sababta ereyadaas u isticmaalayana waxa ay tahay qaanuunka ayaa si toos ah u tilmaamayo inuu dalka uu leeyahay laba dowlad uu leeyahay federaal ah dowladda federaalka ah iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxaadna fiiri kartaa qodobka haddaad fiirisid afartan iyo sideed ayaa si toosa noogu cadaynaya qodobka afartan iyo sideed wuxuu ugu tilmaamayaa in dalka ay ka dhow laga dhisayo laba maamul maamul dowladda federaalka oo wuxuu leeyahay qodobka heer xukuumadda federaalka iyo heer xukuumadda dowladaha xubnaha ka ah horta intaanaan aadin isku dhaf garsoon mana ibrid system wax waxa waa ibrid magistrate ama ibrid jurisdiction oo court in la dhiso ama hybrid court in la dhiso ay ayuu tilmaamayaa haddaba maanka waa inaan ku haynaa haddii uu fekerka yahay isku dhaf maxkamada in la dhiso oo ama isku dhaf garsoor la dhiso magacaarta u baxsa eh waxaa xaqiiqa ah isku dhaf lowna in loo baahanayo oo hybrid lown oo laga nidaamina in loo baahanayo haddaba dastuurkiina qodob cutubka sagaalaad wuxuu si toosa noogu cadaynayaa awoodda jamhuuriyadda federaalka ee awoodda garsoorka wuxuuna leeyahay qodobka boqol iyo shan farqadiisa koobaad awoodda garsoorka waxaa u xil saaran maxkamada qodob farqada labaadna isla qodobka boqol iyo shan wuxuu tilmaamayaa qaab dhismeedka garsoorka wuxuu leeyahay waxaa xeer ka soo saaraya baarlamaanka waa ordinamento judiciary waa waa xeer baarlamaanka soo saara ayaa hay-ad garsoorka lagu wadayaa marka garsoorkiiba wuxuu ku soconayaaba maxkamadihii aan dhanay haddii arrinka sidaas qodobka u qeexo boqol iyo shan waxaad imaanaysaa qodobka boqol iyo sideed imaan qodobka boqol iyo sideed wuxuu ka hadlayaa kaabka maxkamadaha dalka qodob dastuuri way wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay heerarka wuxuu leeyahay garsoorka dalka wuxuu noqonayaa saddex heer oo kala ah maxkamadda dastuuriga maxkamadda heer dowladda federaalka ah iyo maxkamadda heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka farqada xarafka c ayaa si fiican usii kala macnaynayo wuxuu uu leeyahay maxkamadda ugu sarreysa ee dalka ee heer federaal waa maxkamadda sare ee federaalka marka maxkamadda sare ee federaalka maxkamadahana ugu sarreysa haddana wuxuu leeyahy iyadoo dowlad dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyaguna yeelanayaan maxkamad sare ee heer dowlad xubin ka ah dowladda federaalka nidaamka shuruucdana waxaa la yidhi lagu wada ilaalinayaa in ay ahaadaan mid iswaafaqsan waxaa loo wada hoggaansamayna dastuurka dalka uu yahay haddii marka su-aasha aada u weydiisay ay tahay doodaan laga doodayo waxaa looga doodayaa sidii dastuurka loogu nidaamin lahaa dastuurka guddi waxaa la sameeyey oo review ku samaysa dastuurka guddi baarlamaana jira ayaga ha soo baaraan tegaano marka ay soo baaraan tegaan maamul goboleedyada ha loo geeya ha laga wada arrinsada laakiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda iyo dowladda federaalka arrimaha ay kaga wada hadlayaan waa arrimaha masiiriga ah ee siyaasadda wayna xaqna way u leeyihiin inay ka wada hadlaan laakiin nidaamka isku dhafka garsoorka nidaam waafaqayo dastuurka ma aha darkii isku dhaf maxay tahay maxaa loola jeedaa maxaa lagu macnaynaa xeerka isku dhafka siduu noqonaya waa confuse jahwareerina looma baano hadday dowladdu ida rabto garsoorka inay ishoos keentana dastuurkan ha bedelsho marka dastuurkan ma ogolaanayo in dowladda ay ishoos keento garsoorka marka garsoorka wuxuu hoostegayaa isla dowladda federaalka ayuu hoostegayaa oo xubnaha ka ah dowladda federaalka waa gartay nidaamkan ama xanaanka isku dhafka ah ee garsoorka puntland oo kale waxay sheegtay inay dib uga soo tashan doonto ra-yigeedana ay keeni doonto ma is leedahay in qodobkaasi u dhaqan galo caqabado kale oo arrintaas ugu weyn tahay ayaa hortaagan anigu waxaanba qabaaba markii wa wa akhriyo qodobada dastuurka waana dhegeysanayso qofka na isaga aa iskale go-aanka uga qaadan kara laakiin aniga waxaan qabaa puntland inay ku saxsan tahay n- maamul goboleedyada kalena waxaa ka muuqanaysa inayna dhisnayn sida puntland ay u dhisan tahay waxay aheedeen inay ka hor yimaadeen ay- ay- ay yidhaahdeen n- waxaa la soo jeediyey garsoorka isku dhafka maxaa loola jeedaa hala qeexo
waa garta xeerka isku dhafka lagu dhaqmaa maxay tahay Waa in sidee la iskugu dhafaya marka dastuurka maxaa loo burburinaya inay soo jeediyaan aheed ma ahayn inay aqbalaan haddaad tidhaahid garsoor isku dhafa han dhisanaa sharci isku dhafana waa inaad la timaado marka midda aan aniga aniga aan leehay jahwareer ayaa muuqanaya waxay ay tahay wuuba dhisan yahayba cutub dhanaa dhisay ee garsoorka siduu u shaqaynaya eh, oo lagu yidhi maamu ma- eh, dowlad goboleed kastaba waxay samaysanaysaa maxkamad ku dhaqmayso ee dowlad goboleedkaasi furuucdiisa marka dowlad goboleedku waxaa wuxuu leeyahay baarlamaan uu leeyahay wuxuu leeyahay xukuumad uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay waayo garsoorkiisa aad u farafargelinaysa adaan ku weydiinaa waa gartay qodobka labaad oo ku saabsan astaynta awoodaha heerka dowladda oo kale maxay tahay asna caqabada ee hortaagan oo puntland oo kale ay u diiday saddex qodobka hadda aan akrinay aan akrinaye am- ama- marka aad ak- dib unug ugu noqotid ood akrisid wuxuu kuu cadaynayaa saddex arrin intaana ahayn siyaasadda arrimaha dibadda so- en socdaalka iyo jinsiyadda iyo lacagta intaan ahayn inta kale dhan in laga gorgortami karo marka maxaa maxaa in laga gorgortamo maxaa diidaya in laga wada hadlo maxaa diidaya puntland xaqay u leedahay galmudug waxay ahayd inay naftirkeeda ay diido xaqay u leedahay waxay ahayd jubbaland inay diido xaqay u leedahay in laga wada gorgortamo saddexdaas keliya dowladda federaalka loo daaya inta kale waa laga wada gorgortami karaa abukaata zakariya laakiin dowladda federaalka oo wadanka ka jirta in ay hal maamul uu yidhaahdo ma raacsanin waxa intaasoo dowlad goboleed ay taageereen soo caqabad kale looma arki karo caqabada maxay ku noqonaysaa marka dastuurkaas siido ayaga kuwan kale ayaa xaqooda dastuurka tuureen ayaga xaqooda dastuurka ay ilaaliyeen haddii puntland ay tiri awoodda arrimaha dib- en, eh, siyaasadda arrimaha dibaddan dowladeeda kala hadlaynaa dastuurka ilaaliyaa la leeyahay haddii wax la- ay- ay- oo oo laga hadla ay leeyihiin difaaca qarankaan ka wada hadlaynaa idinku ma leeyihiin dastuurka ilaaliya laakiin haddii la yidhahdo arrimihii garsoorkaan ka wada hadlaynaa arrimihii waxaan ka wada hadlaynaa kh- khayraad qaybsigii arrimihii canshuurahan ka wada hadlaynaa arrimihii waxaan ka wada hadlaynaa tariifada sida loo dejinayo xaqayu leeyihiin marka dastuurkaa tilmaamo Ma kuwii ka tagay in la weydiiyo waayo xaqiina maxaa uga tagteen la yidhaahdo ee macna maa ayaga in la yidhaahdo maxaa caqabad uga tihiin dowladda
waa gartay dadka qaar laakiin waxyaabaha ay u sababeynayaan waxaa ka mid ah in dastuurka oo kale laftirkiisa uu jahwareer ka jiro haddana qodobada qaybtood markaad eegtid oo kale hadda qodobka konton iyo labaad oo kale isna wuxuu tixayaa toban awoodood ay wadaagaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Ee, kuwaas oo laga arki karo in awood wadaaga ay meesha ku jirto oo laleeyahay dowlad goboleedyada oo kale ha laga talageliyo waxyaabaha qaybtood marka caqabada ma loo arki karaa in dastuurka laftirkiisa uusan ahayn ee, mid iswaafaqaya En, eh, dastuurkan waa la ansixiyey assemblee ayaa ansixisay golihii wada ah, wada ansixiyey ee duquuda ah, en, eh, as- an- a- ansixisay kadibna baarlamaanka loo gudbay baarlamaanka ansixiyey dastuur qabyo ah waaye weli waxaa ku socda dhammaystirkiisa iyo wada xaajoodkiisa ku socda in in dulduleelo laga arko way wax dhacayo waaye wax oo gariiba maaha haddii xataa referendum la sameeya dulduleelo ka imaan karaan oo nolosha horu socodkeeday ku imaan kartaa caqabado iyo dulduleelo qofka dastuurka ku takhasusana wuu fahmi karaa laakiin waxa ay tahay ama dulduleel ha ka muuqata ama caqabad ha ka muuqata eh, dastuurku wuxuu leeyahay hab wax looga bedelo haddii cilada isaga ay tahay Wa- oo oo isla isla dastuurkiia tilmaamaya amendament sida loo sameynayo haddii cilada qodobka ay tahay qodobka ha la abaaro haddii ay tahay arrimaha siyaasaddan arrimaha siyaasadda waa la yaqaana waa la sheegay dastuurkay ku qoran tahay oo leeyahay arrintaas ka wada xaajooda arrintaana kama wada xaajood kartiin maxaa puntland oo oo- oo lagu saaraya dhaliil waxay ahayd dhaliis in la saaro galmudug jubbaland iyo south west state iyo hirshabelle in la saaro
Thank you.
labadii dhexe barnaamijka wareegga wararkan isla soo gaarnay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay kulan aan caadi ahayn ku yeesheen xarunta ay ku shaqeeyaan villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxaana hortegay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gele oo booqasho ku taga isagoona u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa gudoomiyey kalfadhiga labaad kulankiisa wadajirka ahaa ee maanta ay yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka gudoomiyaha golaha shacabka oo khudbad ka jeediyey madasha ayaa marka hore soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele oo booqasho ku jooga dalka isagoona sheegay in shacabka iyo dowlad- iyo dowladda soomaaliyeedba ay aada ugu faraxsan yihiin inuu dalka yimaado sidoo kale waxaa madasha ka hadlay kulanka gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdullah isna sidoo kale sheegay in dowladda jabuuti madaxweynaheeda ay kusoo dhaweeyeen dalka isla markaana ay ah, dalka booqashada uu ku joogo ay aada ugu faraxsan yihiin ugu horeyn dhegeystayaal waxaan hadlaya gudoomiyaha golaha sha- waa gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi waxaa ku xigsan doona gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe kadibna waxaa hadli doona madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo khudbadiisa uga hadlay arrimo kala duwan oo ugu horeyso dagaalka qaranka al-shabaab sidoo kale waxa uu madaxweyne geele een, kula dardaarmay xildhibaan labada aqal isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay gacmaha isqabsadaan oo ay si wadajira ugu shaqeeyaan dalka iyo dadka soomaaliyeed
mudane ismaaciil cumar geele madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo ah dal walaalaheen dalaynu isku mid nahay oo maanta inala jooga waxaan filayaa maanta war badan odhan maayo laba arrimood laajiyey madaxweynaha oo hadda shir ballaaran oo khudbado dheerna laga soo jeediyey oo khudbo ka jeediyey oo daalan iyo idinka oon hubo inaad wakhti hore timaadeen oo daalantihin waxaan leeyahay oo keliya hal eray oo ah ismaaciil soomaalidu waxay tidhaahdaa taariikhdu dadkay bartaa doraad waxay faleen ismaaciil dalkan taariikh aan la ilaabayn buu ku leeyahay waxaanan hal eray oo maskaxdayda fadhiya odhanaya shir aa baarlamaanka labadiisa aqal aada ugu timid oo aada u khudbadaysay oo ahaa scola bolisia meesha la yidhaah wuxuu ahaa baarlamaan iskhilaafsan buu markaa ah oo aada heshiisiinaysay taladaadii baarlamaankana qaatay oo ma leh khilaaf kama jiro heshiis baanu nahay kolka waxaan ku leeyahay madaxweyne ku soo dhawoow ereyga intaas wax ka badan ma odhanayo Ah, xildhibaanada iyo senatarada muddada dheer fadhiyayna sugayena aad iyo aad bay u mahadsan yihiin intii aad u ballaaday gogol u fadhiisay cagta maalintii cagta lagu heshiiyey oo dowladdii kumeel gaarka laga soo dhisay wixii ka dambeeyey calam- calanka soomaaliyeed keliya ismalama taagnayn qof matalaya ummadda soomaaliyeed magaca dowladeed ku soo unbaa fadhiyey arrintaas kaalintaad ka qaadatay soomaaliya weligeed u iloobaysa iyo wixii ka dambeeyey madaxweyne marka waxaan ku leenahay noo soo dhawow maanta ummadda soomaaliyeed kulla aad iyo aad ay ugu faraxsan tahay maanta kaaga inkasta weli xeerkii la rabay weli dhammaystiramin dowladnimada laakiin alxamdulilah waagii maartay aasaas meeshaas laga soo bilaawahayay oo hadmar labaatan iyo dhowr sana hadda laga joogo qaranka soomaaliyeed maaragtay dhismihiis meel fiican buu soo gaaray inkasta weli maaragtay dhamaastir ballaaran u harsan tahay dhinaca amni iyo dhinaca horumarin iyo nooc kasta u- u dhaman tahay laakiin alxamdulilah maanta maaragtay sidii hore aada loo dhaamaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa ee, muddadii dambe aad ilaahay dhulkan kugu soo celiyo aad nagu soo booqato ayada oo maaragtay dalka soomaaliyeed dhammaantiis baabuur lagu mari karo xur iyo hor yahay oo shacabka soomaaliyeed cadaadiska ka baxeen inay noogutan noo noqotaan rajaynaynaa xaqiiqdii markii dowladda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed nidaamkii dowladnimada ka burburay yacni wixii kaalintii adig iyo guud ahaan shacabka maaragtay ee jabuuti walaalahaan nahay yacni isxilgaankan isxilgaanteen oo ummadda soomaaliyeed u baxsatay jabuuti ganacsi ha noqoto qof naftiisa cararay ha noqdo iyo adduunka maaragtay yani yani intaad maaragtay gaarsiiseen dhibaatooyinkan sidii loogu bixi lahaa arrintaas waa arrintu- arrintii walaal laga doonahayay baad samayseen Eh, ummadda soomaaliyeedna waa xasuusan tahay waxaana sharaf weyn bay maaragtay ku tahay adigii dowladdaadaba marka maanta hadal badan ma dhahayno sida uu sheegay gudoomiyaha cagalka sare adna maanta dhan waxaad ku jirtay arrintii maaragtay taariikhiga ahayd oo runtii marka dharanka soomaaliyeed yacni burburkaas soo gaaray aada haysay yacni afkii soomaaliya iyo dhaqankii iyo maaragtay barnaamijkii dhan maaragtay adiga gacanta ku haysay oo haddana aad ku sharaftay in xaruntii loo soo wareejiyo eh, har- eh, caasimadda eh, jamhuuriyadda soomaaliya oo maantana aad xaragga ka jarayseen waa arrin taariikhi aydan runtii xasuusteeda gaarkada marka madaxweyne waxaan ku leenahay warka kuma dheeraynano adigaan ku siinaynaa noo soo dhawow hadalkan adigaan kugu soo wareejiyey xeerdejiyaha xaruntii salkii dowladda haddaan odhan karo dowladdu salkeeda ugu weyn ee ugu horeeyay waxa weeyaan ururka dadka matalaya wax alla waxa uu dalku ka kooban yahay ummad intii matalaysa baa halkan fadhida oo magacooga ku hadlaysa danahooga daafacaysa jiritaankooga adkaynaysa ku dadaalaysa waxay qabaanba in dalku uu u baahan yahay in uu dadweyne soo higmaday in uu loo baahan yahay waxaa laga sugayaay inuu yahay inay adkeeyaan dowladda adkeeyaan xididda u yeelaan eh, darajada ka dhabaan waxa ay u baahan yihiinna eh, in ay dadka executive la leeyahay ee iyagu fulinta ku shuqul leh halkan bay ka amar qaadanayaan wixii ay iyagu diidaanna waa la garab maraya waxa ay ogol yihiinna waa la hirgelinaya sidaasay adduunku ku socdaa soomaalina sidaas unbay ku socotaa maanta oo loo baahan yahay si gaara loogu baahan yahay eh, in gacmaha la isqabsado in waddanku dhibaatuu ku jiraa maanta wuxuu u baahan yahay hiil buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay eh, dad isku hibeeya dantiisa dad jecel inuu qiimo yeesho dalku ummadda la jaanqaado xabsiga uu ku jiro uu ka bax idinkuna waxaad ka tihiin aas-aaska xaaladda aan ku sheegin aan ii sheegin maxaa yeelay legislator haddaad tahay ood xeer dejiyo tahay xeer ilaaliyana waa tahay ka xeer ilaaliyahana adigaa xakumaya adigaa u- u jacaynaya adigaa iska diidaya haddii uu uu xeerka dhaafayo adaa iska diidaya sidaa daraaddeed maanta waxaan isleeyahay dhowrka kelimadood een doonayo inaan ka idhaahdo eh, baarlamanka oo labadiisii aqal ay u dhan yihiin inkasta oo sidii askarta laydin soo kaxeeyey sagaalkii aroornimo annaga oo weli xaafadihii joogna eh, waan ka xabahay inaan idin raajino maxaa yeelay eh, abwaanadii iyo culimmadii afka soomaaliga iyaan ayaan la joognay eh, oo eh, intaa inaad eh, aan ka bixino raalligelin aan ka bixino waan doonaynaa innagana inaan ugu raajinaana dooni maayo maantase waxaa maalin gaara weeyaan oo annaga farxad weynna gelinaysa dalkeennii inuu intii acyaanta u ahayd ee- ee indhaha u ahayd ee matalaysana inay maanta halkani joogaan oon annaguna fursad u helnay inaan ah, wax isnidhaahno ama fariin aan sidno aan tabinno oo eh, nin waliba xilkiisa uu qaato waddankuna maanta maalin uu idinka baahi buu yahay ma jiro haddii aad u shaqaadataan oo inagu dhaqaaqdaan dadku ina eeganaya iftiin baad u tihiin idinka yaa yaa hogaamin kara maantana sharaftiisii waddan kaga soo celinaysa maxaa yeelay waddan idinoo xidhan oo dibad u bixi karin isagoona loo loo iman karin wax loo dulqaataba ee dadkiisii dee gumaysi soo guuray oo yimide uu ku dilaya uu dee ku haysanaya waad gartay laakiin dadkaagii baa ku dilaya uuna ku maalin walba dhiiggaagii uu qorqorayaa maalintii alla keenaba looma adkaysan karo shacbigu uu kacay idinkuna waxaad tihiin dadkiisii dadkii horkacayay baad tihiin hormoodkii baad tihiin waxaan rajaynaynaa kulanka dambe een kulanno iyo intaa inka ka dhowba in aan aragno waddankii oo dadkii u dhashay meeshuu doono tagayo uu soo noqonayo shaqo tagayo uu reerkiisa ku soo hoyanayo isagoo garanaya inay qaanuun iyo dowlad iyo iyo iyo ilaalo intaba ay u dhan yihiin oo yani sida ummadaha kaliba ay yeelaan u noolarte maaha inuu inuu reerkiisii ilmihiisii una ogaan karin inuu seexday inuu soo baxay inuu iskuolkii ka yimiday aanan garan karin inuu nolol ku arki doonaba arrin weyn baan u aragnaa aad baan ugu farxnay annagu markaa ololaha aada qaadeen waxaanan leenahay waan idin garab taagannahay qalban waqaaliban bay carab ku jira waxaan rajaynaynaa inaan iska dulqaadno culayska lana saaray uma anaan yeedhin annagu isagaa iska yimiday yaa meel kalaba laga soo diray miyaan garanay meel laga soo diray garanay oo waxaaba la yidhaahdaa xeebtaa halkaa waxaa ka soo dega dad wa ayo dadkaasi waa khubara ayay khubara u yihiin khawaarijta u yihiin haye maxay ku ballansan yihiin in ay xirfadooda meesha soo dhigaan in ay qaraxa hagaajistiisa abuuristiisa camalfalkiisa intaba ay la qabtaan oo wadanadoodii maxay uga qaban waayeen waa la iska celiyey wadanadooda waa la iska celiyey oo waa la farxiyey oo waa la irdayey kolkaa dee meeshan baa sahar u noqotay inay yimaadaan oo dhiigga soomaalida ku daadshaan cidla xisaabtami doontoon ilaahay ahayn ma jiray isleeyihin laakiin sidaas inay u dhacdoba umaana dhici doonto insha allahu tacaala
ogaan dhegeystayaal barnaamijkii wareegga wararka caawa dal sanadkan dhegeysaneyseen waa naga intaa cabdihab ee farsameyna nabadgelyo